engineer marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan intaas kadib waxaad xog inaga siisaa muxuu yahay markabka ay maamulka puntland sheegeen in ay gacanta ku dhigeen xaggeese ka yimid maxaase saarnaa bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin runtii waxaa isoo gaarayso in markab meelo badan soo maray oo xeebaha puntland markuu yimid waqooyi bari kadibna meel istaagay cillad haysatay lama garanayo muddo taagnaa kadibna xeebta ku soo dhowaaday kadibna ciidamada maamulka puntland ay qabsteen hubkaas waxaa markabkaas waxaa saarnaa baa la yidhi hub aad u fara badan oo baabuurta gaashaaman iyo baabuurta kale qoryaha mataqaanaa boobayaasha culus la yidhaahdo iyo qoryaha boobayaasha fudud la yidhaahdo qoryaha lidka diyaaradaha marka hub aad u fara badan baabuur fara badan oo kuwa qoryaha la saaro soomaalida u taqaano cabdibilayaasha marka baabuurtan gaashaaman ee xabaddu ayna karin ee mataqaanaa inta badan turkiga iyo iyo ay isticmaalaan oo baabuurtan kafilan ah hubku saaran yahay xabaduhuna ayna karin baabuurtaas aad u fara badan waxaa lai sheegay in baabuurta waaweyn ay dhowr iyo toban yihiin baabuurta culus oo miinadu ayna karin ay dhowr iyo toban yihiin baabuurta kale ee mataqaanaa beebeeyaasha la yidhaahdo mataqaanaa iyaguna ay dhowr iyo labaatan yihiin baabuurta lidka diyaaradaha dhowr iyo hubkooduba ay dhowr iyo labaatan ayaguna yihiin baabuur fara badan oo kuwa cabdibilayaasha la yidhaahdo soomaalida u taqaano oo qoryaha dhishisyaaka iyo waxaas la saarana boqol iyo laba boqol iyo konton iyo waxbay sheegahayeen marka runtii waa hub aad u fara badan waayo hubka la leeyahay markabkaas waa saaran yahay yaa lahaa xaggeese buu ka yimid markabka
taas war kama hayno laakiin baabuurta gaashaaman waxaa ku dhegan calanka turkiga waxaana la dareemi karaa in maaragtay turkigu uu maaragtay ku lug leeyahay hadduu marka hubkaas u socday arrinta keliya oo muhiimadda jirta oo aan rabna inaan ummadda soomaaliyeed u bayaanina waxaa weeye hadduu hubkaas sida la sheegay uu turkiga ka yimid waxaa muuqato soomaaliya inay gashay weji cusub oo ku saabsan maxaa yeelay turkigu sida muuqato soomaaliya hadda waxaa markaan uu u soo jeestay soomaaliya burburkeeda iyo kala qaybinteeda waxaana sida muuqato uu dareemay inaanu soomaaliya wada qabsan karin xisbisuna ayna wada qabsan karin marka sida libiya oo kaleeto ayuu rabaa inuu koox maaragtay uu maaragtay uu taageero oo hubeeyo sida libiya uu koox u taageero oo hubeeyo taasna waxay keenaysaa soomaaliya waxay u keenaysaa burbur hor leh dhibaato hor leh marka sida muuqato runtii markaas hadday arrintani sax tahay waxaa muuqanayso turkigu inuu noqonayo cadowga ugu weyn ee soomaaliya ay leedahay inuu yahay ayaan runtii aan caadna fuuli karin maxaa yeelay shidaalka uu doonaya inuu badda ka qodo iyo kooxdan xasan sheikh oo uu rabo inuu hubeeyo waxaa muuqata marka inuu turkigu doortay inuu koox hubeeyo islamar ahaantaasna danihiisa guracan uu soomaaliya ka gaaro ama ka helo marka waana ayaandaro weyn oo runtii problemkii ama dhibaatadii soomaaliya haysatay oo awal horeba dowladaha dariska sida etoobiya iyo kenya iyo reer galbeedka dhibaatadii ay ku hayeen dhibaato la mid ah ayuu markaa turkiga la imaanaya muuqaalada qaar sidaan ka daawanaynay dad rayd ah ayaa soo duubayay hubka gaar ahaan qoryaha fudud ay dadka raydka ah soo duubayeen iyo gawaarida gaashaama marka hubka haddii uu u gacan galo dadka shacabka ah maxaa ka dhalan kara
dabcan de waxaa ka dhalan karo in nabadda cirka lagu shareero laysku lahayo meesha dowlad kama jirto maamulka puntland oo lagu leeyahay waa maamul puntland waa maamul qabiileed waaye ma jiro soomaaliya meeluu maamul ka jiro qabiil walbaba asagaa iskii ah ciidamada puntland waa qabaa'ilo qabiil walbaba kooxdiisa iyo ciidankiisuu leeyahay iyo hubkiisa asagaa gatay asagaa keensaday mushaar buu ku qaataa marka waxaa weeye waxaa imaanayso in la islaayo oo nabaddii soomaaliya cirka ku shareerto wax kasta hub kasta oo yimaado iska dhaaf hubkan waaweyn oo farada badane hal bastoolada hadday timaado oo dad shibila gacantooda gasho dee waxaa dhacayo in musley la samaysto in macusley dowlado kale u shaqaynaya sida aan ka hadlayo lahaa hiiraan rag ka hadlayo wasiiro soo noqdaba waxay lahaayeen dagaalkaan ku jirno waxaa weeye ethoobiyan derbi una marka waa rag waaweyn oo mas-uuliyiin ah waxay leeyihin ethoobiyan derbi una marka lama beensan doono ina kuwa kala tirada yuhuuddaan derbi u nahay imaaraad baan derbi u nahay qaar baa horey u yiri maraykankan mataqaanaa halkan ka difaacaynaa oo new york baan halkan ka difaacaynaa kuwa etoobiya qaal derbi u yihiin qaar kenyaati bay derbi u yihiin marka waxaasoo dhan waxaa weeye damiirkii soomaalida soomaali badan inuu dhintay oo baaba uu kusa sidaa darteed hubkani wuxuu keenayaa burbur hor leh iyo iyo iyo dhiig soomaaliyeed oo daato iyo dowlado mataq wada shaqeeyo si waddanka soomaaliya loo burburiyo aad baad u mahadsan